بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay qisatu aadam calayhi assalaam ayaynu ku dhex jirnay waxa aynu noogu dambeeyey mabxadkii lixiyo tobnaad oo ka hadlayey miithaaqdii laga qaaday duriyata aadam baxdiga ku xiga oo almabxathu asaabic cashar mabxadkan waxaynu kaga hadlaynaa xasratu ibliis lacanahu llah ibliis waxaynu ka soo hadalna xasra waa shalaytada iyo qoomamada ibliis oo shalaayaya dembigii uu galay iyo gaalnimadii dhibaatada ay keentay waxa weeye ka shalaayaya kana xumaanaya duriyaddii nebi aadam markuu arko oo cibaado iyo wanaag samaynaya shalaytanka iyo xasradu waxay qofka wax tartaa markii uu toobadkeen yahay oo intuu toobad keeno oo waxa weeye maarata uu soo noqdo oo ilaahay u tadaruco oo waxa weeye hadhow markaas istikfaar la yimaado oo dembigii ka soo noqdo oo waatuu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam annadamu tawba waxa weeye nadamka waa shalaytada wey waa tawba wa aduu qofku qoomamoodo inuu markaa soo noqdo oo waxa weeye ilaahay u tadarucaa keenaysa laakiin ibliis saas ma aha wuxuu ka xun yahay macnaha cibaadada uu bilow-aanugu samaynayo janno ku tegayo arrintaa marka waxaa ishaaraya xadiid imaamu axmed iyo imaamu muslim iyo ay warinayaan ibnu maaje iyo oo min xadiidi abi hurayra nebigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam idaa qara'a ibnu aadam hadduu akhriyo qofka bilow-aaniga oo muslimka dee qof muslima weeye asajdata ay sajda tilaawa qur-aanka markuu intuu soo maro meelaha sujuudu tilaawa ku jirto uu akhrinayo ama salaad ha ku jiro ama ha iska akhrisanayo waatan layna amray inaynu sujuudno fa sajada uu sujuudo waxa weeye ictazala ashaydaanu yabkii shaydaan ayaa ka fogaanaya isaga oo ooyaya oo shallaayaya ayuu ka jeensanaya oo ka cararaya oo muxuu odhanayaa wuxuu leeya yaa weylahu hooggiise eh ilmihii nebi aadam hooggiise yaa weylahu kaare ha ku dhacdee umira bisujuudi sujuud baa la amray fasajada wuu sujuuday falahu ljanna janno ayuu gelayaa waa shalaytan xaasidnimadiibuu weli wadaa xaasidnimadii uu nabiyullahi aadam xaasiday ayuu weli wadaa oo aad buu u xaasidayaa dadkii wa umirtu waa lay amray bisujuudi sujuud ba ana lay amray fa casaytu waan caasiyey faliya naar naar baan gelaya oo naar baa ii sugnaatay halkaasuu marka ka qoomoonaya macnaha sujuuddaas uu bilow aanigu janno ku tegey ayaan anna sujuuddaa diididdii aan diiday ayaan naar ku tegey buu leey bal haddaan iska sujuudi lahaa waxa weeye dee jannaa geli lahaa hadda halkaasu ka shallaayayaa marka marka xadiidkaas waxa uu tilmaamayaa inuu xasra iyo shalaytan ku jiro meelo badan baana nebigu axaadiis badan buu ku tilmaamay inuu ka cararayo cibaadada iyo wanaag adinka oo kalaa ka mid a qofku markuu adinka maqlo wuu cararaa isagoo waxa weeye nebigu wuxuu yidhi walahu duraabun ay dhuuso isku sii daynayo macnaha dhuusayo oo waxa weeye doonayo inuusan maqal adaanka ayuu cararaa markii salaada la galo intuu soo noqdo qofkii waswaasinaya ujeeda marka xadiidka wuxuu inoo tilmaamayaa inuu ka shallaayayo qofku markuu cibaado samaynayo marka cibaadadoo dhan ma ogola oo dee dhaar buuba ku maray inuu dhumiyo duriyadda nebi aadam inuu dhuminayo fa bicizatika la uquyannahum ajmaciin waa isagii ballan waxaan ku qaaday inaan dhumiyo kulligood marka waa tusaale yar oo layna tusayo inuusan wax khayra raalli nooga ahayn oo ina la jecel yahay khayr la-aan inuu qofkii duufsaduu rabaa inuu isagu ka haysto waatuu dhaar ku maray waxa weeye la axtanikanna duriyatahu ilaa qaliila dacaygan ku ridanaya waan ka haysanaya buy gebigoodaba say u dhan yihiin ilaahina waa sheegay walaqad sadaqa calayhim ibliisu dhanna fattabacuuhu ilaa fariiqa min almuminiin in yar baa ka badbaada oo muminiina wixii kale waa ka haysta idan intaa yar oo mu'miniintaahu badbaaday markuu cibaado iyagoo samaynaya u arko ama sujuudaya ayuu shallaytan la ooyayaa ee ma aha inuu la ooyayo oo la shallaayayo toobadkeen uu toobad keenayo ma uu rabo bal wuxuu rabaa inuu ilaa qiyaama saaca suu ku dhumin lahaa oo naar uu ugu guri lahaabuu ka shaqaynaya ee isagu ma rabo inuu toobad keeno idan shallaytankaas waxba tari mayo fanaadow walaata xiina manaas buu yidhi allah subxaana wa tacaala markii waxa weeye daalimiintii iyo gaaladii iyo markay cadaabkii arkeen ayay shallaayeen ciqaabka alle markuu yimaado marka caradii ilaahay baa ninkan ku dhacday mar haddii la yidhi fakhruj minha fa innaka rajiim wa ina calayka lacnati ilaa yowmi iddiin marka nacladii ilaahay mar hadday ku dhacday oo malcuun noqday oo laga xarimay janno iyo naxariis uu malcuun noqday wuu is ogyahay inuu marka naar gelayo oo uusan wax khayra uunan lahayn laakiin wuxuu ka xumaanayaa oo ka shallaayayaa in duriyaddii nebi aadam isagoo arkaya intay sujuudaan oo waxa uu ilaahay caabudaan oo rabbi u tadarrucaan uu markaa ilaahay u naxariisanayo oo ilaahay janno geynayo taas ayuu aad uga xumaanaya oo waxa weeye uu ka shallaayayaa maahee ma u shallaayayo mana u calaacalayo inuu waxa weeye soo noqdo oo toobad keeno oo alla ka cabsado maaha macnihiisu marka taasina waxba tari mayso marka keliya waxaanu u keennay inuu ibliis ku khasaaray dagaalkiisii iyo waxa weeye dulmigii uu ku jiray laakiin waxaa dee dhibaato ah cadowga noocaasa oo allah inoo tilmaamay ina ashaydaana lakum caduwun fatakhiduuhu caduwa layna yidhi shaydaan cadow buu idii yahay ee cadow ka yeesha layna yidhi inuu waxa weeye dadkii oo dhan duufsaday oo wato oo bohol kasta inagu ridaya walciyaadu billaah ilaa qof ilaahay ka badbaadiyey mooye qof ka badbaadayaa ma jirawa marka ibliis dagaal buu ku jiraa laakiin waa in la iska ilaaliyaa oo waxa weeye cibaadada qofku uu ku dhagaa oo waxa weeye shaydaankaas oo allaah yidhi waxa weeye cadow buu idiiya allah waxau yidhi afatattakhiduunahu wa duriyatahu awliyaa min duuni wahum lakum caduw ma waxaad ka dhiganaysaan isaga iyo duriyaddiisa ayaad awliye ka dhiganaysaan weli waa qofkaad jeceshahay oo waxa weeye la socotid oo waxa weeye aad waxa weeye u hiilinaysid marka ma waxaad ka yeelanaysaan ibliis awliye miyaad ka dhiganaysaan wahum lakum caduwun iyagoo cadow idii ah marka aayaddii kalena ilahay waa inoogu sheegay nabiyullaahi aadam markii lagu yiri waxa weeye yaa aadamu ina hada caduwun laka walisawjika falaa yukhrijannakumaa min aljannati fatashqa marka cadaawadda ibliis daahir waa cadaawaddiisu cadaawad qarsoon oo waxa weeye ma aha nin hub wata iyo xoogna ma aha wixiisoo dhan hubkiisa ugu weyn waa inagii soo marnay waa tasyiin inuu adduunyada kuu qurxiyo inuu macaasida kuu qurxiyo intaa keliya unbuu wataa laakiin ma wato hub kale iyo awood kale iyo khasab kale kuguma leh aakhirka markii naarta la galana hadda waa kan u khudbaynaya oo odhanaya waxa weeye ina allaha wacadakum wacda alxaqi wa wacadtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم إذا والتحذير الشديدة ولا إنه قد جي إبليس يا عداوة ديسة قف والبو مسلمة وإنه كبر أرجع وعداوة إسكا إلى إن شاء الله تبارك وتعالى إلهنا كما قلاه إلهنا قبت بهذه الشرقيسة والحمد لله رب العالمين